kadib markii dhowaan ay dowladda kenya kordhisay canshuurta ganacsiga ee waddankeeda ayaa waxaa isa soo taraya cabashada iyo walaaca ay arrintaasi ka qabaan ganacsatada waddanka gaar ahaana ganacsatada soomaalida ee suuqa islii cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa islii ayaa sheegaya in go-aanka ay dowladda kenya canshuurta ay ku kordhisay uusan ahayn mid ay ka filayeen dowladda balse ay taas beddelkeeda ay rajo ka qabeen in dowladdu ay canshuur dhimis ay u samayso ganacsatada waddanka maadaama dhaqaalaha waddanka kenya uu saameyn weyn u geystay cudurka coronavirus canshuurta dowladda ay ku dartay saddex bilood oo camal lasoo dhaafay dowladdii kabaha khaasatan waxay ku dartay lacag fara badan waxay leedahay toddoba boqol oo kun in lagu daro canshuurtii meeshii la bixin jiray milyan iyo saddex boqol oo u dhiganta toban iyo saddex kun oo dollar waxay leeyihin labaatan kun oo dollar ha laga dhiga kabaha marka waxaan idhi wadahadal markaan aan la samaynay dowladda aan maarata aan wada hadalnay waxaan ku heshiinay boqol kun in lagu daro ilaa iyo bishii december haddana waxaan ugu fadhinaa dowladda inay maarata dhaqaale xumada waddanka saamaysay dhammaan cudurka covid caalamka dhan saameeyey kenyana ay ka mid tahay wixii ganacsiga hoos u dhacay marka waxaan isleenahay waxaan ka rajo qabnaa in maarata ay qiimihii intii hore amase milyan afarta boqol lagu celiyo aan ganacsiga annaga su u dhaqdhaqaaqo guud ahaanna ganacsiga isliin hoos u dhacay sababta maada cudurkii covid oo caalamka dhan saameeyey ganacsigan hoos uu aaday marka waxaan rajaynaynaa dowladdu waxaan ka codsanaynaa in maarata ay canshuur dhimis bal inay isku darto iska dhaaf inay canshuurtii hore wax naga sii dhimto si maarata businesska u survive gareeyo oo dadkii ka ganacsanaya ay soo kabtaan markaas kadib wax lagu dari karaa laakiin haddii canshuur xilligan xilli lagu dari karo oo munaasab ah ma aha marka waxaan ka codsanaynaa dowladda inay maarata canshuurta canshuur dhimis ay noo samaysa inay ku dartana ay joojiso barnaamijkaas muddadii uu cudurka coronavirus ka jiray dalka kenya waxaa jiray ganacsiyo kala duwan oo u xirmay dhibaatada dhaqaale ee uu cudurka u geystay dhaqaalaha waddanka halka sidoo kale kumanaan kenyaan ah ay shaqooyinkoodii dhumiyeen iyadoo ganacsiga waddankana uu dhibaato weyn ka soo gaaray sanadkan cudurka coronavirus cabdirasaaq maxamed xuseen oo ka mida ganacsatada soomaalida ee suuqa islii ayaa sheegaya in ganacsigiisa uu dhaawac weyn soo gaaray sanadkan sanadkan iyo sanadkii hore marka laisku fiiriyo iyo marka laisku fiiriyo ganacsiga ganacsiga sanadkan karoora jiray hawshu aad bay u hoosaysay wadamadii dariskahaa ee imaan jiray u soo safri jiray suuqa weyne ganacsiga islii maysan imaanin sanadkan yacni wax isbeddel weyn baa ka jiya u dhexeeya sanadkii iyo ga isbeddelkana waxaa keenay koroonahan saamaynta weyn sameeyey ee adduunka si fiican u dhexgalay iyo isku socodkii iyo isgooshkii wadamada kala joojiyey ayaa si fiican u saameeyey haddana waa la iska fiican yahay maalmahan waxaad moodaa xoogaa in uu xoogaa kor usoo yarkacayo laakiin ma gaadhi karo kii wax laisbargabrardhigi karana ma aha ganacsigu waa hooseeyey sanadkan walaacaas waa jiraa aad baa looga cabanhayaa hawshaas mana awoodaan ganacsiga hadda ii muuqda ee karoonaha dhexdiisa lama awoodo in hawshaa ay socoto canshuurtaana lagu daro aad bay ugu adag tahay shacabka iyo ganacsatada islii dhammaadka sanad kasta gaar ahaana bilaha koob iyo tobnaad iyo labaiyo tobnaad ayaa ahaan jiray xilli ay inta badan faa'iidaysan jireen ganacsatada waddanka kenya gaar ahaana kuwa soomaalida gaar ahaana xilliyadaasi ayaa ahaan jiray xilli ay suuq fiican heli jireen ganacsatada laakiin ganacsatada ayaa sheegaya in sanadkan uu ahaa sanadkii ugu liitay ee ganacsigooda soo mara decembertan iyo decemberadii hore laskuma soo qaban karo decembertan waa ka bedelanta decemberadii hore ganacsiga aad u hooseeya wixii jina laga keeni jiray ganacsiga meel kastaba waa isbedelay dhaqdhaqaaqii suuqii dadkii soo maarata soo dukamaysan jiray oo ka imaan jiray gobolada waa yaraadeen dadkii wadamada dariska ka imaan jiray waa waa waa yaraadeen marka ganacsiga decembertan waa decemberka waxaa la dhihi karaa tii ugu ugu liidatay ee xag ganacsi ee islii soo marta inay tahay waxaan rajo ka qabnaa decemberta kale insha allahu inaan maarata tan ka fiicnaan doono laakiin decembertan waa dareen ganacsi oo hooseeya ayaa laga dareensan yahay xaafadda islii guud ahaan iyo ganacsigeeda khadar maxamuud xareed v o a nairobi